rasuullada cutubka labaad
oo kolkii maalintii bentekoste la gaadhay meel bay kulligood wada joogeen oo waxaa filan la'aan samada ka yimid sanqadh sida dabayl xoog leh oo aad u dhacaysa oo waxay buuxisay gurigii ay fadhiyeen oo dhan markaasaa carabo u kala qaybsamaya sida dab oo kale iyaga u muuqday oo ku dul fadhiistay midkood kasta kolkaasaa waxaa kulligood ka wada buuxsamay ruuxa quduuska ah oo waxay bilaabeen inay afaf kale ku hadlaan sidii ruuxa iyaga u siiyey hadalka markaas waxaa yerusalem joogay yuhuud oo ahaayeen niman cibaado leh oo ka yimid qurun kasta oo samada hoostiida joogta oo markii sanqadhaas la maqlay dadkii badna ayaa isu yimid wayna yaabeen maxaa yeelay nin kastaa wuxuu maqlay iyagoo afkiisa ku hadlaya oo dhammaantood way wada naxeen oo yaabeen oo waxay yidhaahdeen bal eeg kuwan hadlaya oo dhammu miyaana reer galiil ahayn sidee baan midkan waluba u maqlaa iyaga ku hadlaya afkeenna aynu ku dhalannay innagoo ah reer bartiya iyo madiya iyo celaam iyo kuwa deggan mesobotamiya iyo yahuudiya iyo kabuditiya iyo bontos iyo aasiya iyo berogiya iyo banfuliya iyo masar iyo meelaha liibiya oo kuriniya ku wareegsan iyo ajanibiyo rooma ka yimid oo ah yuhuud iyo kuwa raacsan labadaba iyo reer kareetee iyo carabta waxaynu maqlaynaa iyagoo ku hadlaya afafkeenna oo ka hadlaya ilaah waxyaalihiisa waa weyn markaasay wada yaabeen oo shakiyeen oo waxay isku yidhaahdeen
tani micnaheedu waa maxay qaar kalena waa ku qosleen oo waxay yidhaahdeen kuwan waxaa ka buuxa qamri cusub laakiin butros intuu kow iyo tobankii isla taagay ayuu sare u qaaday codkiisa oo ku yidhi iyaga nimanyow reer yahuudiya iyo dhammaantiinnaan yerusalem degganow tan ogaada oo hadalladayda dhegaysta waayo kuwaannu ma sakhraansana sidaad u malaynaysaan inay sakhraansan yihiin maxaa yeelay tan waa saacaddii saddexaad ee maalmeed laakiin waxaan waa wixii lagaga dhex hadlay nebi yo'eel ilaah baa yidhi maalmaha ugu dambaysta waxyaalahaannu waa noqon doonaan ruuxayga ayaan ku shubi doonaa dad oo dhan oo wiilashiinna iyo hablihiinnuba wax bay sii sheegi doonaan raggiinna dhallinyarada ahuna wax bay arki doonaan odayaashiinnuna riyooyin bay ku riyoon doonaan haa oo maalmahaas addoommadayda rag iyo dumarba ruuxaygaan ku shubi doonaa iyaguna waxbay sii sheegi doonaan oo waxaan samada sare ka muujin doonnaa yaabab dhulka hoosena waxaan ka muujin doonnaa calaamooyin kuwaasoo ah dhiig iyo dab iyo uumiskii qiiqa qorraxdu waxay u beddelmi doontaa gudcur dayuxuna wuxuu u beddelmi doonaa dhiig intaanay iman maalinta rabbigu taasoo ah maalin weyn oo caan ah oo waxay noqon doontaa in ku alla kii magaca rabbiga ku dhawaaqa wuu badbaadi doono ragyow reer bini israa'iil hadalladan maqla cisihii reer nasaareed oo ahaa nin ilaah idinku caddeeyey shuqullo xoog leh iyo yaabab iyo calaamooyin oo ilaah ku sameeyey isaga gacantiisa idinka dhexdiinna sidaad idinku qudhiinnuba u og tihiin markii isaga lagu gacangeliyey taladii ilaah goostay oo uu hore u ogaa gacanta sharcilaawayaasha ayaad ku qabateen waadna ku qodobteen iskutallaabta oo disheen isaga ilaah baa sare kiciyey oo ka furfuray xanuunkii dhimashada maxaa yeelay dhimashadu ma xajin karin waayo daa'uud baa isaga ka hadlay oo yidhi hadiyo jeerba rabbigaan hortayda ku arki jiray maxaa yeelay midigtayduu joogaa si aan la ii dhaqaajin taas aawadeed qalbigaygu waa farxay carrabkayguna waa rayreeyey weliba jidhkaygu rajuu ku nasan doonaa maxaa yeelay naftayda haadays kuma dayn doontid daaga quduuska ahna uma dayn doontid inuu qurun arko waxaad i tusay jidadka nolosha hortaadana farxad baad iga buuxin doontaa walaalayaalow waxaan si bayaan ah idinku sheegi karaa in awoowa daa'uud dhintay lana aasay xabaashiisuna ilaa maanta waa inagu dhex taal haddaba isagoo nebi ah ogaa in ilaah dhaar ugu dhaartay isaga inuu dhashiisa midkood carshigiisa ku fadhiisin doono wuxuu hore u arkay oo ka hadlay masiixa sara kiciddiisa inaan isaga haadays lagu dayn jidhkiisuna qurun arag ciisahan ilaah baa sara kiciyey annagoo dhammina markhaatiyaal baan ka wada nahay haddaba isagoo ilaah midigtiisa sare loogu qaaday oo aabbaha ka helay ballankii ruuxa quduuska ahaa ayuu soo shubay waxaan oo aad arkaysaan oo maqlaysaan maxaa yeelay daa'uud samooyinka kor uma aadin laakiin isaga qudhiisaa leh rabbigu wuxuu sayidkayga ku yidhi midigtayda fadhiiso ilaa aan cadaawayaashaada cagahaaga hoostooda geliyo reer bini israa'iil oo dhammo aad ha u ogaadaan in ilaah ka dhigay rabbi iyo masiixba ciisahan aad iskusallaabta ku qodorteen markay taas maqleen ayaa qalbiga laga wareemay markaasay ku yidhaahdeen butros iyo rasuulladii kale walaalayaalow maxaannu falnaa markaasaa butros ijagii ku yidhi toobad keena oo midkiin kasta ha lagu baabtiiso magaca ciise masiix dembidhaafkiinna aawadiis oo waxaad heli doontaan hadiyadda ruuxa quduuska ah maxaa yeelay ballanka waxaa leh idinka iyo carruurtiinna iyo kuwa fog oo dhan in alla intii rabbiga ilaaheenna ahu u yeedho hadallo kaloo badan ayuu markhaati ahaan ugu waaniyey isagoo leh naftiinna ka badbaadiya qarnigan qalloocan markaasaa kuwii hadalkiisii aqbalay la baabtiisay oo waxaa maalintaas lagu daray iyaga abaaraha saddex kun oo qof oo waxay ku sii adkayseen rasuulladu waxay beri jireen iyo xidhiidhka ka dhexeeyey iyaga iyo kebista jebinteeda iyo tukasho oo naf kasta cabsi baa gashay oo rasuulladii waxay sameeyeen yabab iyo calaamooyin badan oo kuwii rumaysay oo dhammu waa wada jireen wax walbuna waa ka wada dhexeeyeen oo intay iibiyeen waxyaalahoodii iyo alaabtoodiiba ayay dhammaan u wada qaybiyeen sidii nin kasta baahidiisu ahayd oo maalin walba iyagoo isku wada qalbi ah ayay macbudka ku jiri jireen oo kibistana guryahooday ku jejebin jireen cuntadoodana farxad iyo qalbi daacad ah ayay ku cuni jireen ilaah bay ammaani jireen oo dadka oo dhammuna waa u bogay iyaga ilaahna maalin walba kuwa badbaadaya ayuu ku dari jiray